بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته درسي النعاوة وحكسها بسيء حول حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم hal xadiid oo ka mid ah axaadiista nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam saxiixa ay naga soo gaadhay waa waqafaat aan isdul taagi doono dhowr jumladood oo xadiidku ka kooban yahay in sha allahu tacaala waktiga kooban daraadiid imaamu muslim raxmatullaahi calayhi wuxuu saxiixiisa ku soo saaray can ilcabaasi radia allahu canh ana rasuula اllahi salى اllahu alayh walih waslama qaal ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا inuu nebigu yidhi calayhi الsalaaةu wasalaam iimaanka waxaa dhadhamiyey dhadhankiisa qofka rabbi alle rabbinimo raalli uga noqda islaamkana diinnimo raalli uga noqda nebi muxamedna rasuulnimo raalli uga noqda waxaa kaloo imaamu muslim fii saxiixihi uu ku soo saaray can sacd bn abi waqaas inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man qaala xiina yasmaci اlmuadin wa ana ashhadu an laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh raditu biاllahi rabba wbilislaami diina wbimuxammadin rasuula gufira lahu ma taqadama min denbi xadiidkan kale ee nebigu calayhi salaatu wasalaam laga warinayo wuxuu leeyay qofka yidhaahda marka uu mu-adinku aadimayo oo ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu ana muxamada rasuulu llah u yidhaahdo qofka isaguna yidhaahda wa ana ashhadu yacni waktiga la odhanayo lilfuqahaa laba qowl bay leeyihin qolo le waa aadaanku markuu dhammaado iyo qolo leh waa maye markaa shahaada la joogo waana daahirka nusuustu malaa siday u dhowday qofka yidhaahda markuu muadinku yidhaahdo weedhaasi ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muxamadan rasuulullah markuu sheego qofka isaguna yidhaahda waa ana ashhadu anna waa qiraya alle subxaana wa tacaala inuu ka xaq lagu caabudo keliguu yahay cidina ku lamaanayn ashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh dabeetana raaciya buu nebigu leeyahy raditu biاllahi rabba wbilislaami diina wabimuxammadin nabiya marka waa arrin la odhanaya aadaan kasta ama waktigaa shahaada ama aadaanku markuu dhammaado ninka intaa yidhaahda buu nebigu yihi gufira lahu ma taqadama min denbi dembi wixii tegay ee hore uu galay ilaahay baa u dhaafaya subxaana wa tacaala imaamu abi daawuud wuxuu soo aroorinayaa isaguna isla xadiidkan riwaayaadkiisa mid ka mid oo ah man qaala raditu biاllahi rabba wbilislaami diina wabimuxammadin rasuula wajabat lahu ljanna ninka yidhaahda ilaahay baan raallinimo yani allaan rabbinimo raalli uga ahay islaamkana diinnimo nebi muxamedna rasuulnimo wajabat lahu ljanna sheekh ilalbaanina saxiixadiisu ku soo arooray waxaa kaloo sheekh alalbani saxiixda ku soo aroorinaya culimaduna ay soo aroorinayaan man qaala idaa asbax ninka yidhaahda hadduu waagu u baryo raditu biاllahi rabba wbilislaami diina wabimuxammadin nabiya kuwii hore rasuula bay sheegayeen halkana waa bimuxammadin nabiya faana zaciim laaakhidana biyadihi xataa udkhiluhu ljanna anaa kaa wakiilu a buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam gacanta ayaan qabanayaa ilaa iyo aan jannada ka gelinayo waxaa kaloo la soo arooriya oo imaamu axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo nisaa'i fi lkubra iyo ibnu maajab ay soo arooriyeen inkastoo sanadkiisa muran uu culammada u dhaxeeyo maa min cabdin muslimin yaquul xiina yusbix waxiina yumsi halaata maraat raditu biاllahi rabba wbilislaami diina wbimuxamadi salى اllahu alayh wali waslama nabiya ila kana xaqa cala allahi an yurdiyahu yowma alqiyaama qofka weedhahaynu soo tilmaamnay yidhaahda saddex jeer subxii saddex jeer gelindambeedkii ama fiidkii ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu korkiisa isku waajibiyey inuu maalinta qiyaame qofka raalli geliyo oo wuxuu ku raalli noqdo oo alla siiyo riwaayadan saddexda subaxa iyo saddexda fiidkii sheegaysa sheekh ilalbani isagu waa daciifinaya inkastoo culamo kaloo waaweynay oo ibnu xajar uu ka mid yahay sheekh ilarnaawut uu ka mid yahay ay iyagu ibnu xajarna wuxuu leeyahay isnaaduhu qawi arnaawutina wuxuu leeyahy waa saxiixun ligayri marka aan soo duuduubo xadiidkaasi bikulli riwaayaati waxa uu sheegayaa qofka saddexdaa yaro yidhaahdaa inuu iimaanka macaankiisa dhadhamiyo ama dhadhanka iimaanka inuu helay wuxuu sheegayaa qofka weedhaa yidhaahda in dembigiisa la dhaafay wuxuu sheegayaa qofka weedhaa yidhaahda inuu nebi maxamed gacanta qaban doono maalinta qiyaame ilaa uu jannada ka geliyo wuxuu sheegayaa qofka weedhaa yidhaahda in alle subxaana wa tacaala uu isku waajibiyey inuu raalli gelin doono maalinta qiyaame afartaasi shay ee kala gedisan ayaa ku soo arooray xadiidkaasi ninka yidhaahda waa weedh kooban oo ah ilaahay baan rabbinimo raalli uga ahay islaamnimaan diinnimo raalli uga ahay nebi moxamed baan rasuulnimo iyo nebinimo raalli uga ahay waxaynu isdul taagaynaan rabnaa inaynu weedhaha kan yaro milicsanno alridaa iyo raalli ahaanshiyuhu qofka uu qalbigiisa buuxiyaa wuxuu keensadaa inuu dhergo nabadgelyo helo qanaaca timaado qofka raalli noqon waayana waxaa ku dhaca warwar iyo hami iyo murugo iyo niyad jab iyo mala xuno oo alla ka malaysto subxaana wa tacaala xadiidku wuxuu leeyahay qofka yidhaahda raaditu billaahi rabba ilaahay baan raallinim rabbinimo raalli uga ahay alrububiya culamaa ilxadiid waxay isweydiiyaan maxaa loo odhan waaya raditu billaahi ilaahan ay macbuudan ilaa masaladii hadiyo goor muranka ku jirtay cidda cibaadada xaqa ule bay ahayd ee inta badan rabbinimadu dadka murankagama jirto waayo rabbigu asliyan arabu huwa asayid almalik almudabbir waa cidda boqorka ah ee maamushee dunida hanatee gacanta ku haysa mushrikiintii carbeedba haddii la yidhaahdo cirka yaa abuuray ilaahay baa abuuray dhulka yaa abuuray isagaa abuuray yacni wax allaaliya wixii la weydiiye noocaasiya way qirayeen waxay yidhaahdaan culamaai ahli sunna meesha tan waxaa ku jira waa qofka raalli ka noqda maamulka ilaahay waa qofka raalli ka noqda alqadaa'u waalqadar waa qofka ku qanca dunida tan rabbi lahoo maamulaa inuu jira bini aadan maamulaa inaanu jirin dadka maanta waxaa cadho iyo ciil ku dilay waxoogaa colaadoo qolo udhaxayso o ishayaan bay isleeyihin wax walba iyagaa gacanta ku haya laakiin mu'minka dhabtaa waxaa laga rabaa inuu rumaysto rabbigii dunidan lahaa inuu isagu maamulo xakiim yahay caliim yahay adigana korkaaga waxa saarani markaa inay tahay wa bilislaami diina inaad isdhiibto oo islaamnimada diin ahaan aada ugu kalsoonaatid tan macnaheedu haddaan si kale u tilmaamo waxa weeyaan dunida inaad qirto cid kale oo ku tasaruftaa inaanay jirin rabbi mooyaane subxaana wa tacaala ilaahay tasarufkiisun inuu ka socdo laa awliya ku tasarufta walaa gaalaa ku tasarufta walaa cid kale dunida tan waxay qadaagiisa iyo qadarkiisa ku socotaa waxay amarkiisa ku socotaa rabbigii abuuray subxaana wa tacaala وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا إلهي baa wuxuu leeyay subxaana wa tacaala rabbi baa wax ka oohiya waxna ka qosliya rabbi baa wax dila waxna nooleeya idan qofka mu'minka dhabtahi wuxuu arkayaa dunida tani inay ilaahay gacantiisa ku jirto subxaana wa tacaala walidalik ba xadiidka imaam nisaa-i ibnu xibaan ba warinayaan wuxuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam laga warinaya inuu yidhi waasaluka aridaa bacda alqada ilahay waxaan ku weydiisanayaa qadaagaaga iyo qadarkiis marka uu dhaco inaan raalli ku noqdo sidaa awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u tilmaamayaa qofka mu'minka ah ee raallinimadaasi alle qaata ma warwaro ma murugoodo gaalku dhib kuma hayo mushkiladda dunida taagani wax weyn lama aha waayo nebi moxamed baa wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa cajaban liamri lmu'min ina amruhu kulluhu lahu khayr waxa yaab le buu nebigu yihi arrinta qofka mu'minka ah waayo arrinkiisa o dhame waa khayr haddii khayr haleelo in asaabatu saraa wanaag iyo nimco iyo badhaadh iyo barwaaqa hadduu haleelo shakar fakaana khayra lahu ilaahay buu u mahad celiyaa waayo wuxuu ogyahay almuncim inuu alla yahy wamaa bikum min nicmatin famin allah wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha wuxuu rumaysan yahay wixii nimco soo gaadha inay rabbi ka timi dabeetana rab buu ku xidhan yahay oo ilaahay buu rabbinimadiisa raalli kayo waa u mahad celiyaa wain asaabatu daraa nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam hadday dhibe haleeshana sabr wuu sabraa waayo wuxuu ogsoon yahay likay laa taxzanuu cala maa faatakum walaa tafraxuu bima aataakum wallahu laa yuxibu kula mukhtalin fakuur wuxuu rumaysan yahay inay qadaa alle iyo qadarkiisa ku dhacday dabeetana wixii dhib ku timaadaana walwal iyo wareer iyo walbahaar iyo walaac iyo waalitoona kuma keento wixii dhib ku timaada wuxuu u arkaa inuu sababtana isagu lahaa rabbi qadaagiisa iyo xukumkiisana ay ku timi sidaa awgeed baa ilaahay wuxuu ina baraya subxaana wa tacaala mas'alada tani waxa weeyaan subaxii markaad soo toosta baa la yidhi ninka yidhaahda radiitu billaahi rabba macnaheedu waa maxay waagu markuu kuu bariyey ead nolosha bilaabayso ayaad waxaad leedahay waxaan raalli ka ahay ilaahay siduu nolosha u maamulayo iyo siduu u dabero maamulka ilaahay waxaad rumaysantahy inaad ku hoos jirto ilaahay maamulkiisii dabeetana waagu markuu kuu bariyey waxaad ku bilaabaysaa waxaan raalli ku ahay ilaahay maamulkiisa mar haddaad ilaahay maamulkiisa raalli ku tahay adigu sacyi baad samaynaysaa wixii sacyigaaga aad kala kulanto dhib kuguma hayo warwar iyo walaac iyo walbahaartoona kuguma hayo si taa alla inoo baro subxaana wa tacaala baa ilaahay wuxuu ina leeyahay war aniguun itala saarta aniguun iisoo noqda waxa rabbi leeyahay mathalu ladiina اtakaduu min dunihi awliyaa kuwa rabbi sokodii gargaarayaal kala yeeshay cid kale u dhowaaday cid kale isku nabay cid kale tala saartay waxay la mid yihiin baa ilahay yidhi kamathali lcankabuuti ittakhadat bayta caaradii guriga yeelatay gurina ka caaraa u liita baa alla leeyahay subxaana wa tacaala maxaan uga jeedaa masalada tan waxaan uga jeedaa inaad rumaysataan rabbi inuu wax kasta awoodo inaad rumaysato dunidana inuu isagu maamulo inaad rumaysato kownka gacantiisa inay ku jirto haddaad taa rumaysato maxaa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya inaad abidkaa quusanin waayo nin rabbi le looma dardaar wariyo abidkaa inaanu quusanin abidkaa inaad rajo ku jirto abidkaa inaad og tahay albaabo furmi karaa inay jiraan oo xaaladdu ay isbedeli karto markaan leeyahay rabbinimaad u ogolaatay alle macnaheedu ma aha intaad meel iska fadhiisato in lagugu durduriyo dabeetana meesha fadhiiso ee macnaheedu waxa weeyaan inaad rumaysan tahay allihii kownkan lahaa inuu isagu saytareeyo qisaan idinku celinaya markaa taariikhdii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam macruufaa wada taqaani ilaahi subxaana wa tacaala nebigiisa wuu soo diray isagoo aan lacag wadan oo malaa'igi garba taagani joogin oo askar wadan oo ciidan wadan oo dowlad haysan oo waxba haysan oo keligiiya waxaana loo soo diray adduunka intan leeg inuu waajaho oo wax ka bedelo dabeetana noloshii baa cidhiidhi ku noqotay cidhiidhiga waxaan u jeedaa gaaladii oo dhan baa ka hortimi dhagahay ka furaysteen waa cadaadiyeen kuwii raacay bay garaaceen waa tumeen cid walba nafta isugu keeneen isagay gaadhsiiyeen xad uu is idhaahdo meeshaan dacwo waxba kama soo socdaane ka bax oo uu ka baxay oo uu daa'if qabtay way soo garaaceen oo soo tumeen oo uu soo noqday oo ay ku cidhiidhiyeen noloshii kadib baa ilaahay subxaana wa tacaala intuu qaaday ayuu wuxuu geeyey bayt lmaqdis maka inta laga dhuftay ayaa bayt lmaqdis la geeyey dabeetana bayt lmaqdis ayaa laga qaaday fawqa sabci samaawaatkaa la qabadsiiyey samooyinkaa la dhaafiyey waa distance intee leeg waa baaxad intee leeg socodkaasi ka hore waxaa laynoo sheegay buraaq buu raacay buraaq waa min albari bay ka timi sida hilaaca biligta yidhaahdo kale halka isheedu gaadhaaba adinkeedu dhigmaa baashaasuu fuulay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo markiiba waxay geysay magaaladii ahayd bayt lmaqdis dabeetana rabbi baa ka qaaday oo waxaa la qabadsiiyey ila samaawaati alculaa malakuljibriil baa lagu daro cirkaa la qabadsiiyey labada qiso ilaahay qur-aanku kaga warramay mid rabbi wuxuu yidhi subxaana aladii asraa bicabdihi layla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladi baaraknaa xawlah linuriyahu min aayaatina inahu huwa samiic alcaliim huwa samiic lbasiir ilaahay wuxuu leeyahy subxaanaه wa tacaala waxa xumo ka hufan rabbiga dheelmiyey addoonkiisii guuraysiiyey habeen ee intuu ka kaxeeyey masjid alxaraamka qabadsiiyey masjid alaqsa maxaa loo kaxeeyey waxa ilaahay ku cileeyey linuriyahu min aayaatina waxaanu rabnay inaanu aayaadka iyaga wax ka tusna baa la yidhi subxaanaه wa tacaala waxaa loo dheelmiyey israa iyo micraajku u dhacayeen waxa qur-aanku ku cileeyey linuriyahu min aayaatina haddana micraajka marka alle ka warramayo subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyahy walaqad ra'aahu nazlaة أkhra cinda sidraة اlmuntaha cindaha jannaة اlma'wa id yaksha sidraة ma yaksha ma zaga اlbasar wma طagى laqad ra'aa min aayaati rabbih اlkubra ilahay wuxuu ka warramaya subxaanaه wa tacaala inta la dheelmiyey in sidrat lmuntaha meesha khalqiguba ku dhammaado la geeyey waanay malaa'igtuba dhaafin dabeetana ilahay wuxuu leeyay laqad ra'aa min aayaati rabbihi اlkubra waxa uu soo arkay markii hore waxa la yihi linuriyahu min aayaatina halkana ilahay wuxuu leeyay laqad ra'aa min aayaati rabbihi اlkubra wuxuu soo arkay aayaadka alle subxaanaه wa tacaala ee waaweyn nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam socod aan farsamada bini aadamku maanta haysto oo dhamme aanay gaadhi karin maanta bini aadamku gantaaluu cirka u diraa ama samada u diraa gantaalihiisu intaasay sii socdaan meel lama gaadhaan halkan yaro dhow bay tagaan nebi maxamedna xidigahan iyo waxaan inoo muuqdo dhan waa la dhaafiyey samadaa loo furoo la dhaafiyey tii koowaad labaad saddexaad afraad shanaad lixaad toddobaad baa la dhaafiyey waxaasoo dhan wuxuu ku jaray habeen qura gudihiibuu ku tegey oo kaga soo noqday fii leyla waaxida ilaahayna wuxuu ku cileeyey laqad ra'aa min aayaati rabbihi اlkubraa aayaadkii rabbee waa weyn baa la tusayey baa la yidhi waxaa loo dheelmiyaa la yidhi in ilaahay qudradiisa wax laga tusiyo technologyga bini aadamku haysta iyo kuu rajaynaya iyo ka u soo socda oo mustaqbalka oo dhami kama suurtagal aha kama suurtagal aha qiso labaad ba haddana ilaahay inooga warramay subxaana wa tacaala nebigii sidaa fudud loo qaaday la dheelmiyey ayaa laynooga warramay oo la yidhi maka ka tagoo madiino qabo oo afar iyo toban casho soconay maka iyo madiine waa shan boqol oo kilomitr wax ka yar shantaa boqol oo kilomitr ayaa la eriyaday oo uu god galay oo habeena god u hoyday oo ka baxay oo raad gatay oo koonfur qabtay oo xeeb ka wareegay oo haddana banaanka dhexe lagu soo gaadhay oo ilaahay ka dhiciyey oo intaasoo maalmood sii socday oo dhowr iyo toban casho kadib uu tegay rabbigii cirka habeenka ku geeyey miyaanu awoodi karinin inta la dhufto uun in la yidhaahdo wataa madiiniyo joog waa awoodi karayay subxaana wa tacaala laakiin ilaahay wuxuu ina barayaa kow waxa layna baray inuu isagu dunida leeyaho maamulo wuxuu doonana inuu ka yeelo qawaaniintan scientific iyo waxaan yaryar aynu sheegno o dhamina inaan isaga xukumin bale isagu sameeyey waxuu doono inuu sameeyo kun fayakuun inay tahay biyadihi اlmulk wa huwa calaa kuli shayin qadiir gacantiisa inay wax waliba ku jiraan wax walbana u awoodo qofka mu'minkaa markaa waxaa laga rabaa inuu yidhaahdo ilaahu tan inaad adigu ka talisoo maamusho oo wax walba ka awoodid oo waxaad doonto ka yeeshid baan raalli ku ahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam markii aayaadkaa lasoo tusay wuxuu gaadhay xad aan dhibtu markaasi iyo mashkiladdu wax weyn oo warwara ku keenin walidaalik ayaa iyadoo la eryayo oo uu god ku jiro oo naftu hayso sida wadcigu iyo marka la eego ayuu ku yidhi abibakar ilaahay rasuulkiisiiyo hadday cagahooda eegaan wayna arkayaan laa taxzan ina allaha macana buu ku yidhi laa taxzan ina allaha macana waxba ha murugooni ilaahay baa inala jire waayo wuxuu soo arkay aayaati rabbihi lkubraa baa la tusay alle gacantiisa wax waliba inay ku jiraan buu ogyi inuu badbaadin karaa buu ogyi isagu sharciga wixii uu faray ee awooddiisa ha uu sameeyey inuu dhuunto dadaalo war daydayo cunno meel dhigto safar u diyaargaroobo xoolo u fulo iibsado gaadiid qaad samaysto ninka xeeye uu diyaarsado waxa la saaxiib uu yeesho wixii uu bini aadam samayn lahaa ee diyaargarowa wuu diyaargaroobay laakiin haddana wuxuu leeyahay laa taxzan ina allaha macana rabbi subxaana wa tacaala ambiyadiisa aayaadka waaweyn intuu tusay ayuu yidhi dabeetana ha murugoonina innagana waxaa layna yidhi ku daydo oo sidaa yeelo nebi muuse isagoo reerkiisi iska wato meel iska lugaynaya ayaa la yidhi wamaa tilka biyamiinika ya muusa gacanta maxaad ku sidataa ul inuu sito wuu arkay dabeetana isna si xikmad luga jawaabo dee waa ul qura muu odhanay ul inaytae waa la arkaaye wuxuu ku daray markaa sababtii uu haystay waa ul oo atawakacu calayha wahushu biha calaa hanami waliya fiiha maaimo warkaasu akriya tuur baa la yidhi waa cabsoonine qabo tuur oo mas ordayay noqon doontaaye markay maska noqoto rabbaa dunida xukume waxma cune eh qabo baa lagu yidhi qabo walaa takaf sanuciiduha siirataha lula sideedii horean ku celinaya qabo hoshii buu qabtay haddana waxaa la yidhi gacanta halkan geli kilikilado way caddaan doontaa gacantuu geliyo waa caddaato kadib baa ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala linuriya min aayaatina alkubra waxaanu sidan u yeelay baa la yidhi in lagu tusiyo aayaadka rabe waaweyn maxaa aayaadka rabe waaweyn loo diray inuu fircawn u arko qazam yar inuu yahy big mse yani wax yaroo gaaban fircoon inuu yaha naf badan lahayn markii aayaadkaa la tusay wada cajabta ah ayaa la yidhi haddaba idhab ilaa fircawna inahu taga fircoon qaba wuu qooqay haddaba eh idhab ilaa fircawna inahu taga markuu yidhi ilaahay waxaan ka baqayaa ninkani inuuna laayana ilahay wuxuu yihi inanii asmacu inanii macakumaa asmacu wa ara waar waa idinla jiraa baa la yidhi waan arkayaa waan maqlayaa baa ilahay yidhi khalaas inanana ilaah waxaanu ka baqaynaa an yafruda calayna inuu nagu xadgudbo oo wakaasoo na laayo rabbi wuxuu yidhi waan inanii macakuma asmacu waar maciinaan ahay waa maqlayaa waana arkaya waxa meesha ku jira markaa inuu yahay inaad garatid kownkan ilaahay subxaana wa tacala xikmaddiisa inuu ku maamulo waxaan dhacaya wuxuu isagu ku talagalay inay tahay ilahay markuu ka warramayo in jihaadka la galo gaalo la iska dhiciyo caynkaasi ayaa ilahay wuxuu uhi walaw shaa walaw yashaau allahu lantasara minhum ilahay hadduu doonayo wuu ka guulaysan karay ilahay hadduu doonayo dhulka la go- buu odhan laha dhulka la go-ila waayo qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamay qaar qayle lagu halaagay qaaruu biyo ku qarqiyey qaaruu dhulka la jaray fakullan akadnaa bidanbi faminhum ilahay wuxuu tiriyey markaa kooxahay kala ahaayeen kadib ba halkan ilahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala walow yashaau allahu lantasara minhum walakin liyabluwa bacdakum bibacd ilahay hadduu doonayo waa ka guulaysan kari lahaaye waxaa sidan loo yeelay in la ysku keeni taxaamo taa macnaheed waxa weyaan qofka mu'minkaha inaanu murugoonin warwarin dhibi qabsanin nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya ilaahay wuxuu ka magan geli jiray warwarka iyo hamiga iyo murugada iyo waxa kale allahuma ini acuudu bika min alhami walxusni waljubni walbukli axaadiistii nebiga sugnaatay allahuma ini acuudu bika min alhami walxusni saxiixaynka ku taala waa ka nebigu xadiiska saxiixayn kula ku taalla inoo tilmaamaya leh qofka mu'minkii waxaan dhacay oo dhan inuu arko xikmadii rabbi iyo maamulkiisii inay ku socoto ma yusiibu lmara min nasabin walaa wasabin walaa hamin walaa xasanin walaa adan xata shawka yushaakuha ilaa kafara allahu biha khataayaa qofka mu'minkaa ma haleelo daal dhib murugo hami wax dhibaabo kuma dhacan xataa qodaxi ma muddo ilaa ilaahay dembuu kaga maydhaa macnaheed waxa weyaan inaad garato dunida tan inay xikmada alle ku socoto adiga waxa lagaa rabaa inuu yahay marka cidnaba yay kula weynaanin rabbi quri ha kuu muuqdo waagu markuu kuu baryana waxaad tidhahdaa ilaahu maamulkaaga raalli baan ka ahay mu-adin kastaa markuu yeedho ashhadu an laa ilaaha illa allah yidhaha waxaad tidhahdaa ilaahaw saa dunida u maamushay raalli baan ka ahay galab kasta iyo subax kasta waxaad tidhaahdaa ilaahu maamulkaaga raalli baan ka ahay haddaad taa ku sugantahay baa la yidhi waxaad la dhaminaysaa iimaanka dhabta ah shayga labaad ee la rabaa waa maxay wa bilislaami diina waxaa la yidhi waxaa kaloo aad raalli ku noqotaa islaamka diin ahaan markaad rabbi rabbinimada u ogolaato qadaaga iyo qadarkiisa aada aqbasho waxa lagaa rabaayo kale inaad aqbasho wixii adiga kugu waajibkaha markaa inaad la timaado ma aha alqada walqadar baan rumeeyo meel baan fadhiistay ee adiga waxa kugu waajiba acmaal baa lagaa rabaa inaad samayso oo waajibaadka ku saarana oo ah ilaah waan hoggaansamay baad leedahay mar hadda rabbinimadii ogolaatay alaa lahu lkhalq haddaad aqbashay walahu lamruguna waa inaad aqbashaa ilaahu abuurka iyo dunida iyo maamulka iyo wax oo dhan adaa iska leh waa kuu qarsanay maxaa ku raaca waana ku ogola waa hoggaansanay wixii aadi amartay wixii taagtayda abaan samaynaya sidaa ogeed baa ilahay wuxuu ina leeyahy ya ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illahi warasuulih wاtaquu llaha in allaha samiicun calim falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fi anfusihim xaraja mima qadayt wayusallimuu tasliima iimaan ma jira baa la yidhi haddaan dadku aqbalin waxaad adigu ku xukunto hadduu yar iyo hadduu wenyaba haddaanay raacin oo aanay weliba iyagoo u laab furan oo aan xarajku xarajku waa cidhiidhi dayq aan cidhiidhina ka dareemayn hoggaansina la imanaya waxaa laynaga rabaa marka maadaama ilaahay uu dunida leeyay adiga islaamka uu kugu waajibiyey inaad u fahamto biqadri alistitaaca adiga marnaba intaad awooddo in ka badan ilaahay kuma saarin bal sida wax la leeyahay arag bal sida wax dhacaya sidaa wax la leeyahay allihii lahaabaa ku og adiga waxaa lagu amray laa yukalifu allahu nafsan ilaa wascaha walaa nukalifu nafsan ilaa wascaha faataquu llaha ma statactu adiga waxaa lagu faray islaamka inaad kala timaaddo inta aada awooddo inta qadarka iyo awooddaada iyo istidaacadaadu intay tahay waxaa maranaya iyo waxaa jabay oo dhanna rabbi u dah sida ogeed baa ilahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya waka'ayin min nabiyin qatala macahu ribiyuuna kaiir qira'adii naaficiya ibnu kaiir iyo abu camr ama waka'ayin min nabiyin qaatala macahu ribiyuuna kaiiru fama wahanuu lima asaabahum fi sabiili اllahi wama dacfuu wama stakaanuu wallahu yuxibu asaabiriin ilahay wuxuu leeyahy badanaa inta nebi la dilay isagoo maciisa ay la jiraan ribiyuun walxaal macahu ribiyuun kaiir yani ama inta nebi ay la dagaal galeen ribiyuun tiro badane labada qiro saa doonta u shaxa ribiyuun waa kuwa rabbi loo nisbeeyey dad ilaahay rumaysan intay nebi la dagaal galeen iyo inta la laayayba tiro badana waxaad garataa adiga rabbi miyuu nebiyada kaa jecelmi qur-aanku imise nebi la dilay buu ka waran fariiqan taqtuluuna imise nebi baa alla qur-aanka ku tilmaamo la laayay waa lixikmatihi waliqadaa'ihi wa qadarihi waa arkayay isagaa imtixaanka ilaahay subxaana wa tacaala sida ugu talagalay idan adiga waynaan warwar kugu dhicin ilaahay wuxuu leeyahy badanaa inta nebi koox la socoto ribiyuunoo la dagaal gashay la laayay laakiin haddii la laayo miyay fadhiisanayaano waa qadaa wa qadar bay leeyihin maya ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala famaa wahanuu limaa asaabahum may niyo jabinin wixii haleelay baa la leeyahy fii sabiili illah wamaa dacfuu may taag daraynin wama stakaanuu ismay dhiibin ilaahay wuxuu ku sifeeyey nebiga iyo kooxaha la socday inkastoo la laayay niyad jabbo kuma dhicin waayo ilaahay baa le walaa tahinuu walaa taxzanuu antum laclawna in kuntum muminiin qofka mu'minkii ma niyad jabo waayo akbar quwa buu rumaysay inay maciisatay masaakiinta maanta noole haddii la yidhahdo dawladaha waaweyn baa idin ilaalinaya khalaas markaasay iswada afuufaan maraykankii baana ictiraafo maraykankii baa caynkano maraykanki yani maraykanku rabbinimadaba uu ictiraafsan yahay hadduu maraykanku is ag taago wuxuu isleeyahay wax walba oo haddii ilaahay iska ag taago balka warran hadduu rabbi ku yidhaahdo siduu ambiyadiisaba ulaa maciinaan ahay hadduu rabbi macaaga noqdo sida awgeed baa ilahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala adiga acmaasha lagu yidhi qabo kow marka hore wax awoodaada ka baxsan kuma weydiinaya baa ilaahay leeyahy in badan oo nebiye iyo rag la socdaybana waa la laayay laakiin famaa wahanuu baa ilaahay yihi may niyad jabin wama dacfu may liidanin ama may taag daraynin wama stakaanu saddexdaa sifaa la siiyey ismanay dhiibin maxaa dhacay laakiin dhib baa soo gaadhay dhibta siday u sheegeen ma waa qadaa waqadar intay yidhahdeen bay fadhiisteen maya dhibtana waxay u arkaan iyaga farsamo xumadooda inay ka tibi ee aanu ilaahay dulminin sida awgeed bay waxay leeyihin wamaa kaana qawlahum ilaa an qaaluu warkooduna ma ahayn baa ilaahay yidhi inay yidhaahdeen mooyaane rabbana kfir lanaa dunuubana ilaah wixii dhib dhacay dee dembi unbuu ka yimiye ilaahu dembiga iyaga dhaaf bay leeyihin mashaakilkiina soo gaadhay annaga farsamo xumid iyadu ku dhacay enamaa dulminin adugu saa daraaddeed waxay leeyihin iyagoo dhibkii gaadhay ayay haddana waxay leeyihin rabbana kfir lanaa dunuubana naqdi bay samaynayaan ah acmaashooda inay naqdiyaan critic inay gartaan mushkiladdu inay iyaga tahay iyagu inay yihiin wixii laga rabay inaan lagu haynin saa daraaddeed bay waxay leeyihin rabbana kfir lanaa dunuubana ilaahu dembiga iyaga dhaaf waisraafana fii amrina iyo arrimaha iyagaanu ku xadgudubnay wahabbit aqdaamana taagdaradana waxay leeyihin ilahu adigu nasug adaa xoog badane mar haddaan adiga kugu tirsano waxwaayi mayne ilaahayow nasug bay leeyihin oo wansurnaa cala alqowmi alkaafiriin gaalana nooga hiili ilaahay muxuu markaasi aayadda ku xigta leeyihi faataahum allahu hawaaba addunya waxusna hawaab alaakhira wallahu yuxibu lmuxsiniin ilaahay baa markaa wuxuu siiyey abaalmarkii adduuniya kii aakhiraba waayo waxay isku darsadeen inay rabbi rabbinimo u rumeeyaan oo ribiyuun baaba lagu tilmaamayiyo nebiyeynayeen waxaa kaloo la tilmaamayaa waxii dhib ku dhacday inay ogol yihiin inay iyaga xumahooda ka timi iyo mushkiladda iyagu farsamo xumadooda inay ku dhacday waxay kaloo rumaysay inay weli halkoodii ay taagan yihiin oo aanay tasaxsux aanu ku dhicin aanay dhaqdhaqaaqin rabbi ay weydiisanayaan subxaana wa tacaala walidalik waxaan se u baahan nahay inaad fahamtid waajibaadka adiga ku saarani inuu yahay islaamku intuu kugu waajibiyey inaanad noqonin cadhadu markay dadka ka badato badh baa waxay noqdaan malik binu nebi qoraaga la yidhahdo muslimkaa baa wuxuu qiso soo qaata u yidhaahdo athawr alhaayij waa yidhahdaa dibigii kacsanaa iyo maradii casayd sbanishka waa aragteen inay cayaaraan cayaar xoolaha ay dilaan oo dibi baa inta laga cadhaysiiyo nin lagu soo daayaa dibidu markaa maradan yara cas way ka xanaaqdaa dabeetna halkay ninka ka dili lahay mar wuu dhigaa isaga ma dhaaragtee maradun bay ku carartaa madaxa gelisaa dabeetna wuu mudaa kolba maruu dhinac uga dhigaa waxaan uga jeedaa qofka muslimku uma baahna in mara cas loo dhigo intuu ninku halkaa istaaga hadduu adiga kolba mara kuu dhigo waa waxaad cayaaraysaa lucbadii sbanishka adiga waxa ku saarani waxa weeyaan inaad awooddo waxaad awooddo ayaa ilaahay subxaana wa tacaala takliifkeeda ku saaray waxaanad awoodin rabbi takliifkeeda kuma saarin islaamkuna suura waaxida ma aha yacni islaamku wuu ballaadhan yahay laakiin qof kasta kuma wada waajibha ee qof kasta inta mas-uuliyaddiisu taa kaga waajiba saa awgeed baa waxaa layna yidhi raditu biاllahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا أما رسولا نبي محمد نين الرسول يبا رالي كاهاد نبي محمد واحد الرسالة دي سرالي وقتها إنو يهي عدي أسكو دينيس نبي محمد عليه الصلاة والسلام وأعظم شخص يدونيدا صامرته قفكي بن آدم كي يقول إنا يدونيدا صامرة مع ذلك marxalo kastoo aynu marayno ama qof muslim uu marayo nebigaa soo maray calayhi salaatu wasalaam marka taarikhdiisa fiirsato iyadoo laga xoog badan yahay buu jooga oo agtiisa raggiisa lagu laayo iyadoo inta abibakar banaanka la dhigo dhagax laabta laga saaro xadhig yar inta lagu xidho carruurta loo dhiibo waddooyinka lala marmaro oo isna axad axad leeyo mabdi'iisa haysto saxaabaduna ay arkayaan agtooda la marmarinaya buu jooga waayo intay awoodayeen baa intaa ahaa wuxuu joogay iyagoo ay silsilada ku xidhan yihiin ow lahaa isbir waxtasib wuxuu joogay iyadoo hortiisa ama agtiisa lagu laynayo dumarkii muslimiinta ahaa reer aali yaasir hortooda ama agtiisaa nebiga lagu leynaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu noolaa isagoo la eriyanayo oo baxsada oo madaxiisa la yidhi xayan aw mayita geeriya nololkii lagu keenaba boqol halaad baad leedahay wuxuu joogay isagoo dawlad yar haysta oo gaal oo dham isugu timo kolba la weerarayo wuxuu joogay isagoo xoog badan oo intuu dhulka furtay ay leeyihiin iska kaaya cafi oo nin fiican noqo wuxuu joogay isagoo gaajaysan oo baahan oo dhagxan beerka ku sita dhagax qof bini aadamo intuu gaajooday laba dhagax beerka ku xidhay isagoo dhagxan beerka ku sita nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ama isagoo aan laba bilood gurigiisa dab laga shidin laakiin mabdi'iisii buu haddana haystay wuxuu noolaa isagoo xoolo furtay oo xoolo badan muslimiintu haystaan oo sanad wuxuu cuni lahaa usii dhigay reerkiisa sanad waxay cuni lahaayeen usii dhigay wuxuu noolaa isagoo madaxweyne ah oo ummad iyo dowlad u taliya isagoo qaadiya oo dadka kala xukuma isagoo askariya oo dagaal gala isagoo imaama oo dad salaatukiya isagoo waayeel reer ama xaas le ah sagaal dumara u garnaqa oo ay kolba yidhahdaan biilkii baa yaraaday sa qur-aanku waa ka warramaya intay u yimaadeen ku yidhaahdeen biilkii baa naga yara biilka hala kordhiyo oo naguma filla oo ilaahay leeya ya ayuha nabiyu qul liazwaajik in kuntunna turidna alxayaata addunya waziinataha fatacaalayna umatickunna wasarixkunna saraaxan jamiila qisadu waa biil baa la isku hayaa wuxuu noolaa isagoo markaa reero badan leh oo biil ku filan iyo adduun ku filan aan sidanin oo haddana maamulayo aabba reera maamulo ah wuxuu noolaa idan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam duruuf kastoo ku haysata waxaad kaga dayan lahayd baad u baahantay saa daraaddeed baa ilahay wuxuu leeyay laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswat xasana liman kana yarju llaha walyawm alaakhir nebi maxamed waxaa idinku sugan ba alla yidhi subxaana wa tacaala ku dayasho fiican nebi maxamed ma aha inaynu kaga dayanayno markuu dowladda iyo xooganaayo qura iyo markuu ran iska celinayay ee waxa weeyaan mar kasta oo nolosha ka mida siduu u manage gareeye u maamulay inaynu kaga dayanno idan qofka muslimkaa waxaa laga rabaa waagu markuu u baryay inuu leeyahay raditu biاllahi rabba wbilislaami diina wabimuxamadin rasuula muadin kasta markuu addimay inuu caynkaa leeyahy hadday taasi caqiido noqoto oo raalli aanshiyaha aada gaadho radia allahu canhum waraduu canhu waa manzilo aada u sarraysa waa manziladii saxaabada waaweyni joogeen waa manzilo uu qofku nicmo adduuniya mid aakhiraba u helayo nicmo adduun buu helayaa deganaanshiyo iyo raaxo qalbi iyo inaan warwar iyo cabsi iyo walbahaarba ku dhicin qofka muslimkaee qaacidadan rumaysani warwarba ma qabto walbahaar ma hayo dhibi ma haysato isla markaa wuxuu rumaysan yahay inuu islaamnimadiisii dabaqo oo ficilna aanu ilaah iyo rasuulkiisa kala horumarin si kastoo aad u nooshay wax waajiba ku saaran baa jira nooc kastoo aad tahay haddaad ardaytay iyo haddaad aabbatay haddaad madaxweyne tihi haddaad imaamtay haddaad nin suuqa jooga tahay iyo haddaad nin baacimushtara tahay waxaa jira waajibaad ku saaran oo islaamku kaa rabo lagaa rabo inaad fuliso waajibaadkaana waxaa la rabaa inaad kaga dayato nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam idan dariskaygu caawa waa waqafaadkaa yara koobanee aan ku talagalay inaynu xadiidkaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam isdul taagno waa la ballaadhin karaa laakiin waxaan filaya inay gaadhay waktigii salaada anna ma jecliba inaan hadalka badiyo wallahu aclam wabillahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat llahi barakatu